waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa si rasmi uga furmay shirweyne qaran kaasi oo looga hadlayo isdhexgalka bulshada ciribtirka saboolnimada iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadka la haybsooco ee laga tirada badan yahay qabashada shirweynahani oo ay si wadajir a isaga kaashadeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya iyo howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka soomaaliya xubno ka socday amisom marti sharaf lagu casuumay oo ka kala yimid gobolada dalka iyo siyaasiyiin gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo ka mid ahaa marti sharaftii lagu casuumay shirweynahaasi ayaa goobta ka sheegay in arrinta haybsooca ay tahay arrin mas-uuliyaddeedii ay wada saaran tahay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed arrintaasi arrin mas-uuliyad qof kastoo soomaaliya ka saaran weye naaxiyad diiniyadna way naga saaran tahay soomaalinimadana way nooga saaran tahay dadnimanimadana way nooga saaran tahay waxaan rabnaa arrintaas inaan la dagaalanno aan ka saarno waddankeenna qurunka ka jira ee xifdiga iyo xasadka ka jira iyo dulmiga ka jira waddankaan inaan ka saarna xuman haddii kale waddankeenna bulshadeenna weligeed isku qabsanayso bulsha is haysanna meel ma gaari karayso dhanka kale ku-xigeenka madaxa ciidanka midooda afrika ee amisom laidia wanyoto mutende oo halkaas iyana ka hadashay ayaa waxay sheegtay in amisom ay diyaar u tahay mar weliba caawinta dadka laga tirada badan yahay iyadoona ku dhiirigelisay dadkaasi inay u istaagaan sidii xuquuqdoodii dhinaca siyaasada iyo hogaanka ay u raadsan lahaayeen iyagoo aan cidna wax u dhimin dhammaan dadka kale ee laga tirada badan yahay waxaan rabaa inay u istaagaan xaqoodii iyagoo aan waxba dhimaynin inay raadsadaan oo ay ka qayb galaan siyaasadda iyo hogaanka doorkoodana ay ciyaaraan ayaan ku dhiirigelinayaa waxaan ognahay dadka la haybsooco inay ku yaryihiin hogaanka dhaqaalaha siyaasadda waxaanay leeyihiin fursadahaas oo dhan waxaan ku dhiirigelinayaa in xaqooda ay leeyihiin doorkoodana ay ciyaaraan amisom way taageeraysa arrintaasi xildhibaaneed maryan aweys jaamac oo ka mid a golaha wasiirada cusub ee magacaaban ayaa sheegtay in arrinta muhiimadda leh ay tahay sidii shirarkaasi loo sii ambaqaadi lahaa oo xitaa wasaaradaha dowladda cusub ay tahay inay qorshe ka yeeshaan sidii si isku mid a ay ugu wada noolaan lahaayeen bulshada soomaaliyeed iyadoo cidlaan dhibaato loo geysan kulankan maanta la qabtay waxaan isleeyahay tallaabada aan horumarka aan ku sheegay inay noqoto kulanka inuusan noqonin wax looga hadlo oo halkan looga tago wasaaradaha dowladda naftirkooda inay qorshe ka yeeshaan ummadda soomaaliyeed iyo wada noolaanshaha runtii waa waxa lagu faani karo ama aan dhihi karno soomaaliya waxa ilaahay siiyey resource ayaga ay leeyihiin oo ilaahay siiyey oo dadkii xirfadda yaqaanay ama horumarin karay waddan inay maanta noqdaan dad u dhibaatooda ama qabiilada ama xirfadda ay samaynayaan ama ama aqoonta ay u leeyihiin waxyaabaha ay qabanayaan waa wax runtii loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay ka fikiraan oo aanan fogeynin wax dhibaatooyin badan noo geysan kara ama dambiyo kale na gelin kara inaan runtii aanan aanan ka dhiganin gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo shirkaasi daafuray ayaa waxa uu sheegay in dalka iminku ka soo kabanayo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin abaaraha cudurada dagaalada sokeeya iyo midabta koorka kuwaas oo in muddaha dalka uu ku soo jiray sidoo kale mister jawaari ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka dib uu dhigay dalka ay sabab u tahay jahliga loona baahan yahay in lagu dadaalo sidii looga gudbi lahaa kulankan oo lagu faaqidayo sidee loo horumariyaa loogana soo kabsadaa dhibaatooyinkan dhaqameed ama takooridda ama siyaabaha kale soomaalida lagu kala saaray sidii loo looga bixi lahaa dhibaato badan dhibaatooyin badan buu ka kabsanayaa dalka iyaga oo ay ka mid tahay xagga abaaraha cudur colaad sokeeye dhibaatooyin badan oo ay jirto muddadana soo haysay laga kabsanayo ay ugu daran tahay eriga jahliga mudanayaal waxyaabahan oo dhan hadda maanta aan rabno inaan taankula aan ka kabsanno ay ka mid tahay gaajo ay ka mid tahay saboolnimo ay ka mid tahay dhibaatooyinkana haystay dagaalada socda iyo dhammaan arrimaha dhammaan oo dib u dhig yani dabadhiilka naga dhigaya waxaa sabab u ah ereyga jahliga jaahilnimada waxaa weeyaan waxyaabo badan bay kaa xidhaa jaahilnimada waxyaabo oo quruna ama aan loo adkaysan bay ku ogolaysiisaa dhinaca diinta aan ka bilaabno rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu aqulmuslimi laa yadlimuhu walaa yaqdimuhu walaa yacqiluhu qofka muslimka ah muslim qof kastoo muslim ah walaalkiisa ma walaasha uma banaana waa ka reeban tahay inuu dhagaro inuu xaqiro inuu dulmiyo marka haddii nabigii sidaasuu ku dardaarnay oo annagana aan yeeli weyno waa arrin iyo rabbigiisa islaamnimadeena iyo calaama su-aal gelaysa si kastaba shirkan in looga doodayo sidii looga gudbi lahaa dhaqanka soomaalida intooda badan ay caadaysteen ee haybsooca iyo saboolnimada ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo saddex maalmood waxaana la rajaynayaa inuu ka soo baxo warmutiyeed ka dhan ah haybsooca dadka laga tirada badan yahay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali